Warar lagu baahiyey baraha bulshada ayaa sheegaya in diyaarad magaca Somali Airlines ku degtay garoonka Ben Gurion ee magaalada Tel Aviv ee dalka Israa'iil xalay. VO-da waxay la xidhiidhay mulkiilaha diyaaraddaasi oo lagu magacaabo Xaaji Ibraahim Nuur Hilowle oo beeniyey inay diyaaraddu ku socotay magaca Somali Airlines. Hase yeeshee waxa uu xaqiijiyey in ay diyaaraddu ka diiwaan gashan tahay dalka Kenya oo ay rakaab u qaaday Israa'iil. Soomaaliya iyo Israa'iil ma laha xiriir diblomaasiyadeed. Xaaji Ibraahim Nuur Hilowle ayaa Haaruun Macruuf uga warramay sida diyaaraddiisu ay ku tagtay Israa'iil.
Okay, diyaaradda yaa iskale.
Diyaaradda hala airline iskale.
Hal airline adiga iskale mulkiilaheediya soo maha Haa, waaye marka bal nooga waran sida ay ku tagtay Israel Israel waxay ku tagtay, waxay ka baxday eh, Nairobi ay ka baxday from Nairobi Egypt, Egypt, Sabra, Sabra, Jordan, marka een, maxay siday diyaaraddu ay halkaa geysay ngolay dad jaatar, jaatar falay dad ay wadaana.
waa gartay marka diyaaraddu halkay ka diiwaan gashan tahay ma magaca Somal Airline bay ku duushaa bal faahfaahin iga sii Kenya maya waxay ku waxay ku duushaa magaca eh, eh, FY, FY Kenya. 5Y, 5Y.
waa gartay marka yaa waday oo adi kaa kiraystay diyaaradda Waxaa ay kaystay kabtan oo la yidhaahdo Isaga Tinga, kabtan Tinga.
marka ii yara faahfaahi een, muxuu ku yidhi meesha uu socdo ma kaala hadla intuusan duulin haa wuxuu yidhi diyaaradda macnaha jaatar faladan haystaa oo ah eh, isag eh, Entebbe Egypt Sabra Jordan laakiin hadda asagu wuxuu sheegay Jordan markuu uu kasoo baxay in shidaal ay ku yaraatay oo ku uu meeshaas ku degto macnaha Israa'iil uu soo marana marka sida aad aragtay ku jirta ee social media waxa weeyaan diyaarad ku socota magaca Somali Airline inay halkaasi tagtay sidaas ma sax ba mise xogta waxbaa ka qaldan waa waa total waa qalad macnaha total waa qalad sababtay tahay wixii waa qoraal mugta adduunkeeda maanta la joogo macnaha waxa uu qof oo jaahila ma jirto laakiin haddii la iska indhatira waa goorideeda diyaaradan five waaye waaye waaye five waaye waaye hadday macnaha Somali Airline amba hayda Somali Civil Aviation magac ay ugu qoran tahay ay jiri lahayd macnaha sabab loo inkira maba jirto soo ma Kenyan registration ay haysataa eh, AOC ay ku duuleysana waxaa la yidhahaa Penal Air Penal Air imise diyaarad baad adigu leedahay saddex diyaaradood marka Soomaaliya hadda way diiwaan gelisaa diyaaradaha dhammaanna Soomaaliya ka diiwaan laba gashan xabo yihiin laba xabo oo lo kala waa xaggay ka diiwaan galaysantaha Soomaaliya ha laba yar yar waa oo laakiin meelahaas aan aadi karin diyaarad yar yar waa waa gartay tan duulaysana waxay ka diiwaan gashan tahay Kenya haa diyaaradda oo macnaha soomaaliya ka diiwaan garsan adduunka maba aqbalayo macnaha Een, marka ma wax aan ee, ma wax la yaab la oo aan caadi ahayn baa inay diyaaraddu u duusho ee, wadamo kala duwan oo dunida way ku jirta Israel diyaaradda mugtay wadankan aan joogno kenya mugtay wax walba meel walba u duwa israa'iilna waa aadaan meelo kalena waa aadaan meel ka xiran male kenya annaguna macnaha diyaaradda kenyan waxay aheeday a o c-gan isticmaalayna Eh, ninkii aan isticmaalayna asigaa soo helay jaatar faleedka soo helay wuxuu ugu leeshiiyey calaa saacad laba kun shan boqolan kun sida waa yartaan idhi diyaaradda afar kun saddex kun ka dhiga idhi waayo waa ka tashanaynaa uu yidhi waana iska baxa anaha oo siduu ku baxa hadda haddaan saaka qabsadana wuxuu i dhahay eh, wax dhibaataha oo ka jira maa jira anaha in adduunka beelkasaan aadi karaa diyaaradda maxaad u qaadatay laysanska kenya maxaa u qaadatay dama haddaba meel ay ka xayiran tahay ina ahayn
Kaasi waxa waa Xaaji Ibraahim Nuur Hilowle oo u waramayay Haaruun Macruuf halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA.